haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan jamaal axmed cismaan oo soo diyaariyey
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaadhigaynaa dhibaatooyinka naceebka ku salaysan ee ku soo kordhaya meelo ka mida dalalka reer galbeedka iyadoo meelo badan oo ka mid ah dalalka reer galbeedka oo maraykanku ay ka midka tahay lagu arkay hanjabaadyo loo jeedinayo dadka muslimiinta iyo goobaha lagu cibaadaysto taasoo walaacaadu fara badan gelisay dadka muslimiinta qaarkeed haddaba waa maxay sababta ka dambaysa in dhibaatooyinkaasi ay soo bataan maxaase la gudboon dadka muslimiinta ahi si looga dhiidhiyo dhibaatooyinkaasi inaysan sii soconin islamar ahaantaasina loo joojiyo su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa barnaamijka igula qaadaa dhigaya cabduqaadir faarax diri oo ah agaasimaha hay-adda nabadda iyo horumarinta ee grace fadhigeedu iyo hamgalada oosle ee dalka norway halkaas oo dalalka yurub qaarkood ay ka dhacayeen dhibaatooyin la mida kuwa ka dhacayay maraykanka barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan waxaan ugu horrayn dhegaystayaal cabdulqaadir aan weydiiyey bal inuu sharxad inaga siiyo waxay salka ku hayaan dhibaatooyinka ku salaysan naceybka muslimiinta ee dalalka reer galbeedka qaarkood ay ku soo badanayaan waxaana uu cabduqaadir ku jawaabay bismillahi raxmaan raxiim walaal jamal waan ku salaamayaa adiga iyo dhegaystayaashaadaba waana kaaga mahad celinayaa runtii inaad igu soo casumtay barnaamijka dhegaystaha wicitaanka dhegaystaha si arrimahan la xiriira nacaybka islaamka iyo xagjirnimada runtii waa arrimo kusoo kordhayay wadamadan reer galbeedka wixii ka dambeeyey kow iyo tobankii bishii sebtembar sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii waana arrimo runtii qeybo badan ama meelo badan runtii taabanaya markaan usoo laabano runtii dee arrimaha dhinaca dhalinyaradoo kaleeto ee xagjirnimada runtii noqonaya ama ku biiraya kooxahan xagjirka la yihahdo runtii dee arrimo badan ayaa keena ama sababa arrimaha ugu badan oo runtii way kala duwan yihiin runtii meel walbana in lagu qiimeeyo ayay mudan tahay bii-ada ka jirta iyo xaqiiqada iyo waaqiciga waddankaas ama meeshaas ama qaaradaas ama ummadaas ka dhex jirta arrimaha marka guud ahaan marka la qeexayo runtii sababa inay dhalinyaradu ay xagjirka ay noqdaan waxaa ugu muhiimsan runtii inay aysan markaa dhinaca jahliga oo kaleeto inuu jahli badan uu ka haysto dhinaca diinta iyo fahamka diinta islaamka oo haba yaraatee ayagoon aqoon badan aan ulahayn diinta islaamka iyo muxuu ahaa sida ay diinteenu ay tilmaamayso ama sida diintu ay tahay iyo sida ay nasku u dhigayo ama loo daliishanayo fahamka guud ee diinta ayagoon runtii wax badan aan ka garanaynin ama aan aqoonin ayaa runtii qeybka oo numberkaas ugu badan oo dhalinyarada sababta u noqda inay xagjirnimada ay ku dhacaan ama si qaldan diinta ay u fasirtaan ama loogu macneeyo looguna dhigo waa qodobka ugu horeeya runtii dee dhinaca jahliga iyadoo diinta islaamka oo ka haysto wax badan aan ka garanaynin ayaa qeybka tusaale ahaan waxaa qeyb loo soo qaadan karaa ama tusaale loo soo qaadan karaya bishii sebtember ee sanadkan aynu ku jirno sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka hay-adda sirdoonka wadanka norway oo kaleeto waxyaabaha runtii ay soo saartay warbixin sanadeedkeeda ay soo saartay waxaa kamid ah tusaale ahaan boqol kiiba sideetan iyo sideed dadka xagjirka noqday maaragtay aan idhaahdo boqol kiiba toddobaatan iyo sideed dadka xagjirka noqday ee dhalinyarada ah in ay yihiin dad markaa aan markiido horeba aan islaamka tusaale ahaan aan aan aan wax badan ka garanaynin islamarkaana diinta aan wax badan aan ka aqoonin oo islama ama si kale hadii loo dhigo dhalinyarada ku jirta suuqa ku jirta oo ayagoon markaa diintii wax badan aan ka aqoonin fahamsanayn garanaynin islamarkaana aan ku xirnayn xarumaha barashada diinta islaamka sida masaajida oo kaleeto iyo malxamadaha iyo wixii lamid a aan garanaynin tusaale ahaan inay ahaayeen dhalinyarada noocaas dadka ugu badnaayo ku saamoomay ama ay saamaysay xagjirnimadu halkaa marka waxaa ka garan kartaa tirakoobkaas runtii inuu yahay dadan wax badan aan ka aqoonin aan fahamsanayn garanaynin diinta islaamka wax badan aan ka garanaynin arrimaha kaloo dee loo soo qaato ama sababta unoqoto dee way kala duwan yihin waa midaan kuleeyahay waxay ku xiran tahay meeshaas dhaqanka ka jira waxyaabaha tusaale ahaan wadanka soomaaliya oo kaleeto marka laga hadlayo ama bariga dhexoo kale marka laga hadlayo waxaa kamid a dee fakriga kamida oo runtii dee dhalinyaradu ay ku dhibaataysan yihiin islamarkaana aysan haysanin runtii nolol maalmeedka uu aada u adag yahay islamarkaana kooxahan xagjiriinta ay fududeeyaan dhalinyarada inay shaqaalaysiistaan islamarkaana ay ufududeeyaan waxyaabaha maaragtay tafsiilaadka yawmiga ay u baahan yihiin maalinlaha ay ufududeeyaan taana ay ufududeyso qofkii mar haddii la shaqaaleeyo waxyaabihii uu heli lahaa quutul daruurigiisiin oo u helo inuu marka ay sabab u noqoto inuu ku biiro kooxahan aad baad umahadsan tahay sida wacan ee aada u faahfaahisay cabdiqaadir dhinaca kale marka la fiiriyo waxaad ka dhawaajisay in dhibaatooyinka inta badan dadka geysanaya yihiin qof markii hore diinta islaamka uusan si wanaagsan ugu dhaqmaynin ama uusan u haysanin marka qofka aan islaamka ahayn oo uu arko qof dhibaato geysanaya oo iyaga beegsanaya oo ma kala qaadayo qofkan diinta islaamka si fiican buu u haystay iyo si aan aan wanaagsanayn buu u haystay wuxuu u qaadanaya qof muslim ah inuu weerarkaas soo qaaday marka nacayb guud ayaana markaa dhici karaa sida hadda meelo badan oo dalalka reer galbeedka haye ay ka socdaan amaba ay ka dhaceen la arkay marka xaaladda halkaa ay marayso sideeba arrinkaasi loola tacaali karaa oo laga hortegi karaa waa su-aal fiican waxay u baahan taha runtii meelaha dadku ay ku nool yihiin in runtii la isku dayo wakti badan iyo juhdi aada u adag runtii la geliyo dhalinyarada runtii in lala socdo lana la shaqeeyo ama qofku nuuc waraba ha noqdo ama qof dhalinyara ha noqdo ama qof kasta sideedaba ummadda muslimiinta ah waxaa saaran waajib qof kastoo muslim ah waxaa waajib ka saaranya inuu barta diintiisa qofna uusan uga turjumanin qofna uusan maaragtay uga sheekaynin in diinta islaamka qof walba qofka muslimka markuu yahay waajibaadka qofka muslimka saaran ee ugu horreeya waxaa kamid inuu barto diintiisa sidii maaragtay sheega hadday muxuu alla u caabudi lahaa iyo guud ahaan barashada diinta islaamka inuu qof walba u barto taa horta qof waa qodobka ugu ugu horeeya uguna muhiimsan runtii lafdhabar u ah qofka muslim muslimka joogitaankiisa uu dunidan dul saaran yahay inay muhiim u tahay inuu barto diinti diintiisana u barto qofna uusan kaga sheekaynin ama uusan uga turjumin diinta islaamka taa waa qodob qodobka labaad oo runtii dee muhiimka waxa weeyaan ummadda si guud gaar ahaan hogaamiyaasha ummadda waxaa runtii saaran nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu xadiid ku leeyaha balliquu canii walow kana aaya yani ummadda diinta in la gaarsiiyo la baro la fahamsiiyo qofba qofka intuu wax uu ka roon yahay inuu diintii baro u gaarsiiyo una sheego ayaa runtii horta muxua sheeg muhiima gaar ahaan waxaa dee arrintan mas-uuliyad gaar ah ay kasii fuulaysaa kana kana sii saaranta runtii xarumaha barashada diinta islaamka gaar ahaan masaajida in la isku dayo runtii intii la laba jibaari karo maanta dee sanad aan hadaayo kor kusoo xusay dunidu way isi sii bedelaysaa tusaale ahaan masaajidoo kaleeto maanta sidii waddankanagi markaan joogno kaleeto masaajidku oo masaajid u ahaa iyo qaabkii looga dhaqmayay ama qaabkii masaajidku uu dhaqmayay iyo maantay runtii qaabka muxuu ahaa sheeg masaajida looga dhaqmayo markaan joogno wadamada reer galbeedka inay runtii la bedelo dhaqankaas in la bedelo tusaale ahaan inta badan waxaa la yidhahdaa masaajida ku yaala wadamada reer galbeedka meelaha hadda ay ku yaalaan waxay hore u ahaa jireen kaniisado ayay tusaalehaan hore u ahaa jireen kaniisadihii waxay way iibiyeen oo waa la iska iibiyey sababta loo iibiyey macnaha maxay tahay waxa ay waayeen oo ay muxuha sheeg kaniisadihii ay waayeen dhalinyaradii dhalinyaradii markii la waayey oo dadkii waaweynaa oo keliyaoo markaa ku fara adeegayay diimaha marka ay haystaan ayaa keliya waxay kusoo hareen muxuha masaaji kaniisadihii kusoo haray taa marka kaniisadihii waxay dhumiyeen dhalinyaradii ayay dhumiyeen maanta masaajideenna haddaan la isku dayinin in dhalinyarada si kastoo ay tahay in diintii la baro meel kastoo joogaan loogu galo la isku dayo in maaragtay sheeg lala dhaqmo sida dhalinyarada iyo waaqiciga iyo waktiga aynu joogno in loola dhaqmo oo loola tacaamulo oo masaajida loo soo geliyo loona la hadlo waxna loo baro haddaan la isku dayinin sida maanta dhibaatada runtii guud ahaan caalamka haysta gaaraan ummadda muslimiinta haysata ayaa runtii sii faafaysa oo sii adkaanaysa taana marka waa door saaran runtii masaajida iyo meelaha lamidii guud ahaan ummadda in waxna laga bedelo qaabka runtii diinta islaamka muxuu aha sheeg dhalinyarada loo fahamsiin lahaa loona bara loona bari lahaa yani waxaan ka hadlaya waa wadiiqooyinka la marayo iyo hababka la marayo in runtii wax badan maanta aynu kordhino korna loo qaado garaadkaas iyo ummadda si loomuxua loo gaarsiiyo dhalinyarada wa tahay cabdiqaadir waad mahadsan tahay dhinacii khadadka teleefanada ayaan markaan jaleecaynaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan markaan fursad siinayaa halow dhegeysta mayna maqashaa haddaad ina maqlayso kusoo dhawo barnaamijka bismillah maxamed sheekh muqdisho dabcan waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aal cabdiqaadir su-aasha koowaad waxay tahay yani sidee loo arki karaa dad ku soo dhaweeye oo adoo qaxooti oo qaawanaysa u timid meel ku dejiyo nolol kuu sameeyey markii aa weerarto manaha maxay jawaab noocay ka bixin karaan tan xagta waxay tahay kaalinkee adinkeeda kaga aadan waxyaalahaas dhacaya marka aad aragtaan yani maxaa maxaa qorshe ahaan ama istaraatiijiyad ahaan ugu tala gasheen inaad samaysaan waa su-aalo muhiim ah cabdiqaadir baan hordhigaya wa wa wa wagaag maxamed walaal waa mahadsan tahay runtii de sida lagu arki karo su-aasha baad markaan ku hormari karo runtii waad dareemi kartaa adoo shira lagu soo dhaweeyey soo maaragtay sheeg waddankaa yimid qaxooti ku ahaa markaad maantay aad ummadii kusoo dhaweysay nabadgelyada ku siisay ammaanka ku siisay caafimaadka ku siisay shaqada ku siisay waxbarashada ku siisay marka runtii aad maantay aad kusoo jeesatid sida lagu arki karo runtii qof walba oo damiir bini aadan leh runtii wuu arki karaa wuu dareemi karaa wuuna fahmi karaa waxaana runtii taas ay kaliga aysan kugu ekayn ay bixinayso suurad guud oo laga garan karo ama laga fahmi karo oo runtii aada u qaldan oo dhaawici karta midda guud muxuuha sheeg sumcad muxuuha sawirka laga haysto dadka maaragtay sheeg muslim ama muslimiinta sawir qaldan oo laga qaato diinta islaamka iyo gaar ahaan jinsiyadii iyo ummadii aad ka timid haddii qofka adeeto tusaala qof soomaaliya oo kaleeto in laa laga fahmo muxuuha sheeg ummad muxuuha dhibaato ka shaqeysa ummad maaragtay sheeg diintooda ay nuucan ay tahay dhaqanka islaamnimo iyo muslimnimo aan sheeganayno runtii muxuuha been ka sheegaya ama qalad ka sheegaya ama saanbay maaragtay ay tahay qaabkaas in lagu fahmo tan kale haddeenaad adna aada suurad qaldan aad ka bixisid dhaqanka diinta islaamka iyo dhaqanka dadka muslimiintu ay leeyihiin aad runtii suurad qaldan aad ka bixidid ayuu yahay runtii waxa laga arki karo taana waxay keeni kartaa runtii oo xanuunka ugu weyn runtii uu ku dhacayaa dad laga yaabo maantay haddaad ula dhaqmi lahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay yacni ula dhaqan dadka kaleeto sida adugu aada jeceshahay in lagula dhaqmo waxaad jeceshahay ammaan waxaad jeceshahay caafimaad waxaad jeceshahay muxuuha shaqo waxaad jeceshahay yacni wax kasta oo yacni naftaada raali gelinaya isla markaana alle iyo muxuuha sheeg aada ugu dhawaanaysa ayaad ayaad jeceshahay sidaa daraaddeed haddaad dhaqanka diinteena islaamka suuban ee maaragtay aad aad aad aad ku dhaqantid isla markaana muxuuha aad la timaadid hanaankeeda iyo wanaageeda iyo dhaqankeeda runtii albaabo furan tiro badan oo laga yaabo inay ufurmi lahaayeen dad tiro badan oo muxuuha diinta islaamka dhaqankaas keliya kusoo geli lahaa ayaad albaabka u istaagaysaa oo albaabka ka xirmaya isla markaana qalad ka qaadanaya qaladna ka fahmaya diinteena islaamka taa waa qodobka qodobka labaad annaga dee runtii ka xarun ahaan waxyaaba aan qabano waajibaadka naga saaran islamarkaan aynu fulino waxaa kamid a walaal wacyigelin guud inaan ummadda arrimaha noocaana runtii aynu la wadaagno ka xarun ahaan waxaynu qabanaa siminaaro wacyigelin aynu runtii isugu keenno guud ahaan bulshada gaar ahaan dhalinyarada iyo dadka aynu isleenahay mawaadiicda marka aynu ka hadlayno waxay u yihiin ehel bay u yihiin islamarkaana mawduuca markaa runtii aynu lafagurayno qaada dhigi qaada dhigayno ee dad markaa runtii lafaguri kara islamarkaana aragti maskaxiyeed iyo aragti cilmiyeedba ummadda runtii kusoo kordhi kara ayaynu qaadnaa marka taa waa qodob qodobka kaleeto waxaynu isku daynaa dhalinyarada wax tabanaysa oo kaleeto oo dhinaca tusaalaan cunsurnimada iyo waxyaabaha lamida ummadda ka tabanaysa in qaab caafimaad ahaan iyo qaab runtii kaleeto ka duwan psychological ahaan inaan ummadda aan aan aynu u taxliilino ula dhaqano u daweyno la kulanno la fadhiisano islamarkaana aynu isku dayno markaa haddii aan isleenaha dhinaca markaa muxuuha sheeg diiniyan ayaa wax ka qaldan yihiinna inaynu isku dayno dad markaa isleenaha wadaadaan isleenaha way barabixi karaan tabashadaas runtii qofku markaa uu tabanayo iyo haddaan isna dhinac caafimaad oo muxuuha wuxuu u baahanya qofka in qaab kale loo maaragtay loo loo daweeyo inaynu xidhiir aynu u samayno marka arrimahaas baa runtii aynu aynu diiradda saarnaa qaabkaas aynu u samaynaa falcelinta iyo kataba katabataga intaba waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiqaadir maxamed adiguna sidoo kale waad mahadsan tahay khadadkii dhegeystayaasha ayaan weli fursadihii aynu siinayna ku guda jirnaaye dhegeyste kale ayaa khadka ku jira hallow dhegeyste waan ii maqlaa magacaaga deegaanka aad joogto adigoo ku bilaabaya bismi illaahi raxmaan iraxiim magacayga waa saadiq cabdikariim xasan waxaa kusuunahay columbus ohio waan dhegeysanayay su-aalaha uu ka jawaabayo waxaan rabay inaan weydiiyey maadaama uu sheegay in diinteena ay tahay nasteexo islaamkana uu yahay kuwa adduunka u horeey islamarkaana islaamka uu yahay mid aan argagixisa ahayn inta badan dadkan reer galbeedka waxay u yaqaanaan islaamka inay yihiin argagixiso sidee diinta marka islaamka waxaad ula jeedaa reer galbeedka oo xataa ninkii gaal ah oo markaas ama dhashay ama rabay inuu diinta kusoo biiro siduu diinta ugu soo biiri karaa uu ku jeclaan karaa diinta islaamka waa tahay waa tahay haye cabdiqaadir kusoo dhawow saadiq colombos waxay la tahay laba arrimoodba inaan dib ugu laabto fariir inaan inaan inaan inaan inaan dib kala wadaago midda koowaad dee wadamadan aynu reer galbeedka la isku yirahdo horta marka koowaad mana wada isticmaalaan umana wada yaqaanaan umana wada fahamsanaa islaamka iyo dadka muslimiintaaba guud ahaan inay runtii diyaar dad argagixiso ay yihiin argagixiso dee runtii islaam keliyana ma ahan midabna ma lahan diinna ma lahan waxaan la yidhahda argagixisada maalinlaweed seminar aynu qabanay waxyaabihii aynu kusoo bandhignay waxaa kamid ah wadanka norway ka dhacda bishii julaay sanadkii labadii kun iyo kow iyo tobankii ninkii kulay jiray muxuu ahaa dhalinyarada tirada badan ku laayay mid kamid a waalidiintii soomaaliyeed ee arrintaas ay saameysay ee waal caruurtoodii ku waayay ayaa nagala qeybgelayay barnaamij noocaasa marka waa argagixiso ninka ummadda muxuha saas u laynaya dhalinyaradeedii iyo jiilkii soo koraya laynaya marka argagixisada walaal diinna ma lahan muxuu ahaa midabna ma lahan taa waa qodob qodobka labaad dee ummadda muslimiintana dee mana la dhihi karo waa argagixiso waana qalad in loo tiiriyo loona nisbeeyo ummadda muxuha muslimiinta inay yihiin argagixiso laakiin dee si guud waxaa runtii falkaas ku kacaya samaynaya waa dad aan habay yaraatee meelna aan kaga nisbe sheegi karaynin diinteena islaamka ee suuban ee muqadaska ah diinteenu muxuuha marka laga hadlayo jihaadka culamada way fa diintu way faahfaahisay meel kastoo joogtana dee qofka wax fulinaya haddii uusan ku taagnayn wado sax ah inuu iska saxo dee runtii jihaadku wuxuu leeyahay dawaabid buu leeyahay shuruudo u leeyahay in marka loola laabto muxuu ahaa diinta in loola laabto muxuu aha sheeg loola laabto waa muhiim marka qofka wax suubinaya hadduusan dee uusan uusan wax saxa uusan waxa uu suubinayo nafta uu goonayo midan alla ti uu amr aan ahayn hadduu goonayo dee walaal dee waa su-aal fara badan runtii ayaa ka taagan qofka waxyaaba uu ku kacayo marka taa ma ka hadlaya runtii laakiin in qofku muslimka ah waajib uu ka saaran yahay inuu barto diintiisa islaamka ah inuu barto dee cidna aysan kaga sheekaynin cidna aan oga turjuminin cidna aysan usoo fasirinin marba muxuu aha sheeg inta aayado qaarba inta qayb laga soo qaato si qaldan loo fasiro si qaldan ummadii loogu sheego si qaldan ummadii maxaa loogu loogu tafsiiriyo waxaaba runtii dee qaladaadka jiro maanta dhacay ayay ayay kamid tahay islamarkaana dhalinyaradii saameynta ku yeelanaysa weji qaldan aragti qaldan na ka bixinaysa diintii islaamka iyo ummadii muslimiinta intaba waa tahay sida wanaagsan ee quruxda badan aad uga jawaabtay su-aashii uu qabay iyo fikirkii uu soo jeediyey saadaq cabdikariin waan kaga mahad celinaynaa cabdiqaadir ugu dambeyntii qeybihii ugu dambeeyay ayaan ku guda jirnaa dhegeyste ayaa hadda khadka ku jira waan in mar kale fursad aan siiyo dhegeyste mayna maqlaysaa halo dhegeyste alaykum wacalaikum salaam salaamaya dhammaantiin magacaaga magacaaga aniga waa faadima ibraahim somalilan joogta warkii cabdulqaadir iyo idaacadda ku yawe dhammaantiin waan idin salaamayaa magaalada oslo inay ahayd baan jeclahay waa tii dadkii beetan ka badan layo hortanil laguma soo qaadin ninkaasi inuu maaragtay ay ahaa argagixiso ee waxaa laga soo qaaday ninkaa inuu nabcaasho ka buuxo saartii iminka maraykanka ku taalla soomaalidu ku buuxday saddexdii nin ee qarxinayay laguma soo qaadin argagixiso amase haddii erey la yidina idaacaduhu siinay wadwadina kolkiiba way iska dhigeen kaniisadii charleston kuwii laayay wadaadadii kale isla iyaguun ahaa argagixiso laguma soo qaadin qof islaami hadduu maanta qof islaami xitaa dilo yool bay noqotay argagixisadii waxaana leeyahay argagixisu ahaa kii waxa sidan sameeyey walaal waxa weeye waxa la yidhi nasaana tiibiyatan qakirasho kala gaa waa ra'yiyinka waxaan ku guda jiraa walaalo haye marka faadimo adigoo abbaaraya marka su-aasha iyo mawduuca maanta barnaamijkeenu ku saabsan waxay tahay ee islaam naceebka dalalka galbeedka kusoo badanaya haye waxa weeye ninkaasoo dhan mid hora laguma soo hadal qaaday argagixiso mid walba waxaa la yidhaha nibcaashaa ka buuxay haddaba waxa weeyaan marka qof islaama oo magaca islaamka sheeganaya uu dambi galo islaamkii oo dhan maxaa loo beegsanaya ee loo leeyahay waa argagixiso ee idaacadii u waaweynaanayaan idaacadii u waaweynanayaan taasaa walaal dhibka keenaysa maxay kula tahay taasan anu kuweydiin lahaa walaalkay aadna waad mahadsantahay waa tahay faadimo aad bay umahadsan tahay haddii dhinaca kale aan raacsado bal waxaad sharxaad inaga siisaa waxaad ka dhawaajisay in qofka muslimka looga baahan yahy in diinta islaamka uu barto aan looga sheekeynin dhowr jeer baad ku celcelisay marka sidee buu dadku waxay isweydiin karaan sidee buu ku baranaya haddaan qofka uusan helin qof uga sheekaysta ama barta diinta islaamka waxaad leedahay inuu aado iskuulo jaamacado iyo madaarista kale ee lagu barto ee diinta islaamka bal haddaad arrinkaasi si qayaxan aad u sharaxdo cabdiqaadir waa mastono jamal wa wa runtii su-aal meesha ku jirta intaana taadaan ugel u gudagelin aan waxay ka jawaabo fikirkii walaashay faaduma runtii waa sax arrinta ay ka dhawaajisay ninkii labiyi labaatanki bishii julaay laba kun iyo koob iyo toban oo ku laayay dhalinyarada faraha badan waddanka norway isla markii iyo muddo dhowr sanaaba runtii way laga leexleexanayay afkana waa laga wareejinayay guud ahaan warbaahinta in loo isticmaalo ereyga argagixiso in loo isticmaalo runtii waa laga warwareegsanayay waxaan u malaynayaa muddo sanad ka hor ah ayaa jariiradii ugu horreysay isticmaashay inay ninkaa ku tilmaanto inuu ahaa argagixiso oo runtii muddo dheerdooda ay ka taagneed in loo isticmaalo ereyga ummadda marka annagaa nagala rabaa inaan muxuha sheeg hadalno isticmaalno ereyada naloo isticmaalayo ama naloo bixiyey iyo magacyada naloo suubsanayo inaan kuwa lamida ama aan iska leexin ama kuwa lamidaba runtii aynu keenno falalka noocaasa dadka ku kacayana in laga muxuha afka laga wareejiyo oo magacyo kale loo saariyo ama la yidhaahdo sababahay u sameeyeen way ka duwan yihiin sababaha kuwaanay u sameynayaan way ka duwan runtii dee sax maa marka haddii anagu aynun hadlinin anagu aynu aragtideena iyo fikirkeena aynu banaanka aana keeninin oo kor aynu u hadlinin cidna noo hadli mayso cidna muxuuha sheeg warkeenana kor mxu uma qaadi doonto marka mas-uuliyadaas waa inaan ogaanaa annagayna saaran taha waa inaan hadalnaa waa inaan wax qornaa waa inaan jawaabnaa waa inaan wax muxuuha waxa la samaynayo inaysan keliya aysan ku dhacaynin ka ummad ahaane inay yihiin wax ummadda guud ee muxuha macaalamka idil saameyn runtii kula marka waa inaan ka jawaabna kana hadalnaa waana runtii arrin dee muhiima oo muxuu aha sheegay meesheeda taala taa waa qodob qodobka labaad dee walaal diintu waxay u baahan tahay barashay u baahan tahay markan kule dee qof in looga sheekeeya ma dee diintu waa in la bartay u baahan tahay dee maraakisaa laga bartaa iskuuladaa laga bartaa masaajidaa laga bartaa jaamacadaha laga bartaa markaan kuleeya dee diintu yaan lagaaga sheekeyn inte muxuuha sheeg qof wax kuu sheeg sheego oo dhowr meel inta wax kaaga soo googooyo dhowr ay isugu soo muxuuha sheeg oo midba muxuuha qayb ka soo qaado inta kuu sheego markaas aragti adiga iyo xamaasad kugu jirta iyo muxuu ahaa cunfi kugu jira inta laga yaabo inta kuu kuu fasiro kuu daliiliyo inuu deedna wixii oo ficil maaragtay aada u bedesho waxaan ka hadla waa wataa diinteenna waa diin sameexa ah waa diin runtii dee aada u weyn waa diin dee nolosha qayb kasta oo nolosheena kamid dee runtii koobaysa islamarkaana meel kastoo nolosheena runtii kamid dee taabanay marka diintu barashay u baahan tahay waxay u baahan tahay dee runtii muxuu she wakti u baahan tahay muxuuha bilo iyo maalmo iyo sanado muxuha kooban diinta dee keliya muxuha lagumana barto marka waxaan u baahana dee si guud muxuu qofku inuu diinta uu bartaan ka hadlaynaa taa waa wa waa mid guud oo qof kastoo dee muslina waajib saaran weeyaan taa waa mid midda labaad waa ummadeenna waa inaan ogaana gaar ahaan ummadeenna soomaaliyeed runtii waxaana saaran waajib baana saaran waajibka waxa weeyaan ilaahay wuxuu qadaray inaynu soo baxno dalkanaga aynu kasoo tagno kuna faafno maanta adduunka aynu ku faafno ummadahaas aynuna loolnahay aynu la joogno ayna soo dhaweeyey waxaa naga saaran waajib inaynu gaarsiino diintan oyna barno aynu u sheegno diinta sidii lagu bari karo dee waxa wey waxa ugu horeeya dhaqanka iyo akhlaaqiyaadka weeyaan dhaqanka suuban ee diinteena islaamka inaynu faafino inaynu ummaddu ay naga aragto haddii dhaqankaas adiga laga arko ee diinteenna waxa ayna farayso ay noo sheegayso runtii de aan si sax aynu u qaadano isla markaana si sax aynu ugu dhaqanno shaki kuma jiro waxaan sabab u noqonaynaa ummadda kownkan saaran ee gaar ahaan reer galbeedka aynu la deganayno soo dhaweeyey maaragtay sheeg ummad tiro badan oo kamid inay diinta ay soo galaan ummad tiro badan oo diinta soo gasho maaragtay maanta alla badbaadiyana sababaha ay ku badbaadeen waxaa kamid a dhaqankaas iyo akhlaaqiyaadkaas suuban ee diinteena runtii ayna faraysa ayaa kamid a marka waajibkana saaran waxa weeyaan ummadda aynu la joogno waajib baa naga saaran ummadda aynu la joogno inaynu badbaadino ayaa waajib naga saaran yahay inaan lafahood aan badbaadino sida maanta aan adduunka aan daris aan ugu nahay waxaa laga yaaba waxaa waajib kaa saarayan walaalkaa inaad badbaadisid lafihiisa berri ka maada cadaab aad ka badbaadisid adduunkaad maanta wada joogtaan waa ku soo dhaweeyey ammaan buu ku siiyey caafimaad buu ku siiyey waxbarashuu ku siiyey dee ummadaas aada la noosha isku day intii karaankaaga ah qofkaas inaad badbaadisid diintana aad ku maarata aad aad kusoo dhaweysid si aad ugu soo dhaweynaysa waxa weeyaan waxa ugu horeeya dhaqanka haddii dhaqankeena uusan noqon mid ka turjumaya diinteenna dee wax aynu sheeganayno waxa weeyaan waxba kama jiraan waay markaaynu isku dayno diinteena iyo dhaqankeena inaan iswaafajino alla idankiis ummad badan oo maanta jirtana albaabada ufurmi doon inay diinta soo gasho aragtida qaldan ee islaamka iyo muslimiinta laga bixinayana wax badan baa iska bedeli doona haddii ilaha yidhaha cabduqaadir faarax diiriye aad iyo aad baad umahadsan tahay adigaa mudan walaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti inoogu ahaa agaasimaha hay-adda horumarinta iyo nabadda ee grace ee magaalada osle dalka norway anigoo ah jamaal axmed cismaan oo idin leh tan iyo kulan dambe nabadgelyo